galab wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha februarina waa lix sannadka laba kun iyo lix iyo toban waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo cumar xasan
magaalada way sugan tahay wax dhibaato hadda kama jiraan shabaabkiina way ka baxeen howlgalo ayaa jira oo socda oo aan rabno inaan ku xaqiijino ammaankeeda insha allahu tacaala waqtiga dhowna waa lasoo gebagabeyn doonaa howlgaladaas haddii alla kaasi waa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali oo ka hadlaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo ku noqday magaalada marka maalin kadib markii ay isaga baxeen Qodob- qodobada ugu muhiimsan waxay ahaayeen maadaama yaamaha kan xoogaa shaqaaqa ay ka dhacaysay gobolka bari shaqaaqooyinkii dhacay ilaa iyo iminka meesha ay marayaan iyo ilaa iyo fishinka laga leeyay in lasoo dhammaystiro kiiskaas iyo wakhtiga la rabo in lasoo dhammaystiro iyo sidii gacan la isaga siin lahaa arrimahaas oo dhan kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee puntland cabdi xirsi cali qarjab oo ka hadlaya dadaal ay hadaha- dadaal ay hay-adaha amniga ee puntland ugu jiraan ka hor tegista rabshado mar kale ee boosaaso ka dhaca
waxaa kalood dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida dhulgariir xooggan ayaa maanta ku dhuftay meel u dhow magaalada magaceeda layidhaah taynan ee ku taalla dhinaca koonfureed ee taiwan dhulgariirkaas ayaa wax uu burburiyey dhismayaal aad u waaweyn oo ku yaalla magaaladaasi taynan waxaana ku dhintay ugu yaraan toddoba qof oo uu ka mid yahay ilmo yar waxa kale oo ku dhaawacmay boqolaal kale mas-uuliyiinta magaaladaas ayaa sheegay in laga yaabo inay dad badan ku hoos jiri karayaan burburka dhismayaasha uu dumiyey dhulgariirku kooxda darsidda dhulka ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in uu dhulgariirkaas heerkiisu gaadhay lix dhibic afar magnitude waa halbeega dhulgariirka e waxaanu ka dhacay meel saddex iyo afartan kilomitir kaga beegan dhinaca koonfur bari magaalada taynan ee ay oo ay ku nool yihiin ku dhowaad laba malyan oo qof dhulgariirkaasi oo dhacay xilli ay dadku hurdeen ayaa lagu qiyaasay in ay saameyntiisu la mid tahay ama ay u dhiganto laba bam oo nukliyar ah meel ay ku dhaceen oo kale
maamulka afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in weerar ay qaadeen ciidamada amniga qaranka ee dalkaas iyo dayuuradaha droonska ee maraykanku ay keeneen dhimashada siddeed iyo labaatan ka tirsan dagaalyahaninta ururka isis kuwaasoo ku sugnaa gobolka bari ee xadka la leh dalka bakistan sida saraakiishu sheegeen weeraradan ayaa weeraradan oo xalay la qaaday ayaa ka dhacay degmooyinka achin iyo baticot oo gobolka nangarhaar ku yaala guddoomiyaha degmada achin xaaji khaalib ayaa v o a u sheegay in lix iyo toban ka tirsan ururka daacish la dilay markii gantaal ay ku tuurtay dayuurad uu maraykanku leeyahay kooxdan la dilay ayaa qaarkood saarnaayeen baabuur halka kuwo kalena ay ku shirayeen degmooyinka bu- degmooyinka buuraleyda ah ee fogfog xaaji khaalib ayaa sheegay in kuwa xaaji khaalib ayaa kuwa dhintay ku sheegay mintidin reer bakistana degmada beticogna waxaa jira inay ku dhinteen labiyo toban ka tirsan ururkaasi isis halka qaar kalena la dhaawacay saraakiisha ayaa sheegay in laba shicib ah oo weerarku u qabsaday iyaguna halkaasi ku dhinteen
saraakiisha caafimaadka ee dalka baraaziil ayaa sheegay in ay muunado ay ka qaadeen candhuufta iyo kaadida ay ka heleen fayraska zika guddoomiyaha xarunta cilmi baadhista caafimaadka ee magaceeda layidhaah oswaldo cruise foundation paolo gadelha oo war-saxaafadeed bixiyey ayaa sheegay in ay sii kordhi karayso kala qaadista fayraska zika haddii lagu raago isdhunkashada hase ahaatee waxuu mas-uulku sheegay in aanu jirin sharci joojinaya in la isdhunkado saynis yahanada xarunta cilmi baadhista caafimaadka ee dalkaasi baraaziil ayaa iyagu sheegay in ay ku howlan yihiin sida ay u go'aamin lahaayeen in fayraska zika ugu gudbi karo qof aan qabin fayraskaasi dhinaca dareeraha jidhka ee kala duwan arrintan ayaa soo baxday kadib markii ay reer baraaziil xuseen maalinta bandhiga dhaqameedka ee loo yaqaano carnival oo ay dadku inta badan is-dhundhunkadaan xitaa iyaga oo aan is aqoonin dhinaca kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in aan la qaadanin dhiigga ay deeq ahaan u bixiyaan dadka ka soo laabtay wadamada uu ku dhacay fayraska zika
saraakiil ka socota maraykanka shiinaha afghanistan iyo bakistan ayaa la filayaa inay ku heshiiyaan qorshe lagu fududaynayo wadahadal dhex mara dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan wadahadalka ayaa lagu wadaa inuu sabtida maanta ka dhaco magaalada islaamaba waa islaamabad ee dalkaasi bakistan wafdiyada arrintan wada ayaa isku dayaya inay diyaariyaan tub loo maro hannaan nabadeed oo taabagala wafdiyada ayaa eegaya wixii laga yeeli lahaa qaybo taalibaan ka tirsan oo iyagu diidan in dagaalka la joojiyo afartan dal ayaa isku dayaya in ururkaasi ay ku qanciyaan inuu miiska wadahadalka yimaado galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo iyo si kastoo ad noo maqlaysaan weli waxaad la socotaan v o a washington ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa galabta dib ula wareegay magaalada marka maalin kadib markii al-shabaab ay qabsadeen saddex sano kadib wararka ka imanaya marka ayaa sheegaya in rasaas kooban laga maqlayo duuleedka magaalada ka hor intaysan ciidamadu gudaha magaalada u gelin shalay ayay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika isaga baxeen magaaladaasi kadibna ururka al-shabaab u galay xarumaha dowladda ee magaaladaasna ay ka taageen calankoodii haddaba wararkii ugu dambeeyey magaalada ayaa waxaan ka waraystay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali
bismillahi magaalada marka walaalo hadda way degan tahay ciidamada amisom iyo ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamo deegaanka oo isgarabsanaya ayaa hadda gacanta ku haya aniga ayaa had meel maaragtay u dhow magaalada buufay macad meel la yiraah ayaan hadda dhow kasoo dhaqaaqay oo ka yimid magaalada way degan tahay wax dhibaato hadda kama jiraan shabaabkiina way ka baxeen howlgalo ayaa jira oo socda oo aan rabno inaan ku xaqiijino ammaankeeda insha allahu tacaala waktiga dhowna waa lasoo gebagabeyn doonaa howlgaladaas haddii alla yimi waan gartay aduu markaa ma tagtay magaalada maanta ay magaalada ma tegin aniga laakiin meel u dhow maaragtay buufow bacaad meel la yiraahdo magaalada aan waxba u jirin aan tagnay anaga waan gartay maxaa lagaaga sheegay magaalada markii ay ciidamada isla socdaa ay galeen magaalada annaga dadaa noo jooga maamulkii gobolka degmadaa jooga maaragtay ciidanka amni soomaan la xiriirnaa ciidamada kale meesha joogaan la xiriirnaa maaragtay magaalada way degan tahay guddoomiyihii degmadaa jooga wax dhibaato hadda magaalada kama jiraan magaalada way degan tahay boqol kiiba boqol hadda aaday u degan tahay waan gartay markaa markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee amisom iyo kuwa deegaanku ay ku noqonayeen meesha wax is- iska horimaadihima ka dhacay maya magaalada markeedii horeba dagaal maaragtay laguma qabsano shabaabka markay soo galaayeenba dagaal magaalada laguma qabsano ciidamadii maaragtay xooga dalka oo meesha soo baneeyey iyo kuwii booliska ayaa maaragtay u fududeysay inay magaalada ay u qabsadaan markay ogaadeen in loo soo socdo ayagana sidaas oo kale magaalada way baneeyeen magaalada way ka baxeen magaalada ma lagu dhex dagaalamin hadda howlgalaa socda oo maaragtay waan rajeynayno ammaanka in lagu xaqiijiyo muddo gaaban gudaheed waan gartay magaaladana hadda joogeeda waa degan yahay wax dagaal aan kama dhicin waan gartay markaa bal haddaad dhegeystayaasha iyo annagaba noo noo noo sharaxdid maxaa keenay in ciidamadii wada joogay magaalada ay shalay ka baxaan runtii nasiib daray ahayd annagu ciidamada meesha jooga meesha waxaa joogay ciidamo boolis ah ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed muddo badanna hadda meesha way joogeen ciidamadii amisomaa joogay oo biis ku lahaa fogta qababta ku kaliftay inay magaalada ay kasoo baxaan annaga nalama sheer gareyn oo nalama wadaagin kollay talis ay leeyihiin taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku fiicneyd in hadda su-aasha la weydiiyo laakiin nasiib daray ahayd ayagana kolley waa kala xiriirnay asbaabihii kalifeyn waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in la xalin doono ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom magaalada iyo shacabkeeda oo kama maarmaan oo amnigii in la sugo ay u baahan tahay amni haddii loo baadana ciidan la-aan amni lama sugi lama sugi karo muddadii hadda ciidanka xoogga ay joogeen meeshaas iyo ciidamadii booliskana magaalada aad buu dhibkeeda u yaraa dagaaladii xitaa qabiilka ku dhisnaa wuu istaagay oo muusan soconin waxa fududeeyeen waxay ahayd ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka kale ee booliska oo magaalada joogay oo si nadiifa uga howlgalayay waan gartay waan rajeynaynaa sidii hore inay wax kusoo noqdaan haddii alla waan gartay markaa shalay markii al-shabaab uu galay magaalada iyadoo maran oo ciidamada aad sheegaysa ay ka baxeen dabcan wuxuu ugu tegayaa dad iyo maamulka degmada saaad sheegaysid iyo booliiskii laga hirgeliyey iyaga wax dhibaata ima qabsan maya ciidankaas si nabadgeliyay uga soo baxeen meeshaas ayagoo dhamaystiranna way kasoo baxeen dad- dadweynihiina iga war marka dadweynihii deganaa meesha al-shabaab dabcan wuxuu ku tuumayaa qaarkood inay dowladda wada shaqayn lahaayeen horey u dhacday in odayaal dhaqameed runtii iyo dad kaloo ganacsatada waa la waxyeelo dadka adaa oo shabaabka ay dhibaateeyeen ama dowladnimaha ku dhibaateeyaan ha ku tuhmaano ama dadkii eh, dad kale ay gacansaar la lahaayeen eh, runtiina ma soo gaarin Eh, fursadaadan ayaga laftirkooda in waktiga uusan u saamixina laga yaaba maxaa yeelay magaalada si nabada shalay eh, ciidanka soomaaliyeed shalayna daraad galabtii ay kasoo baxeen meesha Eh, wax la filanayay ma aha dhinac walbaba annaga laftirkeena ma filanaynin oo waxay nagu noqotay wax oo maaragtay kedis ah ayaga laftirkoodana waan qiyaasaya inay sidaa un ay ku noqotay oo dhinaca shabaabka Eh, shalay bay soo galeen magaalada Eh, ciidankana daraad bay kasoo baxeen shalay markay soo galeen hadee maantana magaaladii waa kii ugu laabtay oo maaragtay ciidanka amisomna magaalada meel madaxeeda ay degan yihiin oo magaalada dhan kama aysan soo wada bixin oo meel ayuug la yiraahdo ay degan yihiin oo xere maaragtay ay kuleeyihiin sam ciidanka maaragtay eh, deegaanka iyo kuwa kalena meeshaas ay la joogeen magaalada markay gudaheeda u dhaqaaqeenna waataan kuu sheegay ayagana inay isaga baxeen magaaladii marka sidaasay maaragtay wax u dhaceen oo laakiin dadka hadda caana noocaas oo kalaa loo dhibaatiyey annaga hadda ma hayno oo waqtigeeda ma hayno
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali dhegaystayaal intii aanu hadda hawada ku jirneed waraysigaasi dhegaysanayseen ayaa warar naga soo gaadhaya magaalada markaay sheegayaan in ururka al-shabaab uu dib ugu noqday magaalada oo uu hadda isagu gacanta ku hayo wixii faahfaahin ay ka soo baxaana idaacadaha iga soo socda ayaannu idinku soo gudbinaynaa
dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a haatanna boosaaso hay-adaha ammaanka ee puntland ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso kulankan oo ay albaabada u xidhnaayeen ayaa waxa uu kasoo aadayaa iyada oo dhowaan ay banaanbaxyo rabshada watay oo hal qof ku dhintay ka dhaceen magaaladaas kulankaasi kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda amniga puntland cabdi xirsi qarjab haddaba wariyaheenna v o e da faadume yaasiin jaamac ayaa shirka jaraa'id kadib waraysi gaar ah la yeelatay wasiirka waxaanay weydiisay qodobada uu kulankoodu ka koobnaa ama ay ka hadlayeen
qodob- qodobada ugu muhiimsan waxay ahaayeen maadaama yaamahakan xoogaa shaqaaqa ay ka dhacaysay gobolka bari shaqaaqooyinkii dhacay ilaa iyo iminka meesha ay marayaan iyo ilaa iyo fishinka laga leeyay in lasoo dhammaystiro kiiskaas iyo wakhtiga la rabo in lasoo dhammaystiro iyo sidii gacan la isaga siin lahaa arrimahaas oo dhan maxay ahaayeen qodobada ugu xasaasisan ee aad xooga saarteen haddii aad dadka u sheegto qodobada ugu xasaasan oo aanu aanu kow ka dhignay ama laba ka dhignay ama saddex ka dhignay mar walba waxay ahayd amniga amniga amniga iyo wada socoshada dadweynaha reer puntland iyo hay-adaha amniga inay maaragtay arrintaa ka wada shaqeeyaan waxaa kaloo ay ahayd qofka dembiilaha ah oo dembi galay oo waxaas maaragtay ee isaga dee lagu tuhumayo in kiiska isaga lagu ururiyo isagana maaragtay lagu qaadi doono sida ugu dhaqso badan cid kalena ayaan qusayn arrintaasu dadka inta kalena ay amniga kasii shaqeeyaan waxaa kalona ayaan sii socon karin haddii ilaahay idan ka dhigo wasiir marka laga reebo hadalkaa daboolan oo aad ku tilmaantay een, dad qaswadayaal ah haddii aad noo faahfaahiso iyaad ku tilmaami lahay waad garan karnaan wuxuu moogtay bilaaadnigu qasankan meeshaan boosaas ka bilowday wuxuu furo iyo iyo xiridba u yahay guddoomiyihii hore ee gobolka bari ee waxaa kalena laamasaga ka dilaacay iyo cid uu qalday oo waxyigelin qaldan uu ku sameeyey oo meelaha waxba ka jirin uu dadka wax ka tusay ayaa qaskaasu ka bilowday laakiin ninka qofka koowaad iyo qofka labaadba isagaa noqonaya kiisa Een, waxaa dhacay dilal ay sababeen eh, rabshadihii dibadbaxa iyo kuwo kale oo dad eh, shacaba loo geystay tallaabooyinkaa maxay dowladdu ka qaaday tallaabooyinka wax badanna dowladdu way ka qabato dad badanoo loo xirxirayna waa jiraan oo sharciga keenitaankiisi lala sugayo kuwo badan oo intay dembigaa galeen ee aan weli wax laga qabanna waa jiraan meelahay ku sugan yihiin iyo waxay hadda ka shaqaynayaanna aan anagu ognahay laakiin sida ugu dhaqso badan baa dembi qaswadayaashaas wax looga qabanayaa iyagaana waxaa kan alifay kiiskuna iyagu kusoo ururayaa ama dhimasho ha haato ama dhaawac ha haato ama hub meel lagu urursada ha haatee wax iyaga gaar ugu soo ururaya weya qofkii dembigaa galay mana wax maaragtay meel kale ee ka sii soconaya ciddii ku shaqaysatay ama ciddii gelisayna iyagana waa lala xisaabtamayaa meeshii laga soo abaabulay iyo xogtoodana waa haynaa insha allah oo iyagana tallaabo puntland ay ka midaysantahay baa lagu qaado gaas magaalada boosaaso xiliyada qeybtooda markii aad aragto ee waxaa jira ciidamo si gaara ammaanka u sugaya xaafadaha qeybtooda iyo wadooyinka halbowlaha ah maxay tahay cabsida ammaan darro ee jirta Eh, faadumay waad la socotaa waxa ka dhacay boosaaso waa la socotaa wax la qarin kara maaha Eh, wax qaldan bay ahaayeen iyo dad si qaldan loo adeegsaday marka hay-adaha dowladuna inay xaafadaha iyo baalka degmada iyo aagag oo dhan ay sugaan waxaa ku kalifaysa dadka maarata maslaxadiisa iyo sharaftiisa sidii loo ilaalin lahaa qofkii dembiila ahaana loo qaban lahaa oo intuu magaalada dembi ka sameeyo si fudud usan- inuusan u bixin ama si fudud inuusan ugu sii noolaan degmada boosaaso rabshadihii dhacay waxaad kusoo qabateen dad maxaabiis ah waxaa kale oo jira dad dhaawacyo loo geystay waa sidee dadka xaaladooda wallaahi dadkii dhaawacyada loo geystana dee cusbitaallaa dhigay dee waxa weye wixii laga qaban karo ee ilaa iyo iminka waa lagu dadaalaya ilaa saddex qof way hadda dadka dhaawaca ciidan iyo shacabba way isugu jiraan dadkaas waxa weye cusbitaallada yaaleen ee dee waxay dowladdu ay ka qaban kardhana waa ka qabanaysaa waana loo dadaalaya dadkii dhintayna allah u naxariisto baan leenahay dhinac walba allah u naxariisto allah u naxariisto wixii dhimashadaa keenay iyo wixii dhaawacaa keenay iyo wixii waxaasoo dhan keenayna ee ummadda soomaaliyeed ama reer puntland waxaan u sheegaynaa inay shakhsiyaad aad iyo aad u yaryihiin oo fidno walayaal ah
waa hagaag dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda amniga puntland cabdi xirsi qarjab oo u warramayay waryahayaga v o eda faadume yaasiin jaamac
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladda soomaaliya ayaa adkaysay ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana maanta laga furay gudaha garoonka saldhig booliis dadaaladan ayaa kusoo beegmayay iyadoo dhowaan dayuurad ay lahayd shirkadda daalo oo garoonka ka kacday uu qarax dhinaca midig ka dalooliyey kadibna si degdega ay ugu soo noqotay garoonka baadhitaan shilkaasi la xiriira ayaana socda wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray taliska ciidamada amisom ayaa maanta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhig boolis oo ay ku shaqayn doonaan ciidamada booliska soomaaliyeed kaasoo ciidamada amisom ay ka hirgeliyeen gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho saldhiggan oo uu dhismihiisa gacan ka geystay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa waxaa ugu horreyn munaasabadii lagula wareegayay ka hadlay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal maxamed xasan xaamud oo mahadcelin uu u jeediyey ciidamada amisom kasakow ka warbixiyey muhiimadda uu saldhiggani u leeyahay ciidamada booliska booliiska soomaaliyeed ee caalamka gaar ahaan ciidanka amisom oo runtii saldhig walba nala taagan wax nala qabta yacni roomdada nala gala habeenkii nala shaqeeya halkan u yimid in ay gacan siiyaan walaalahooda soomaaliyeed waxaan dhihi karaa shaqada ugu adag ayaga ahaaya waayo bulshada ayay nala dhex galaan oo runtii waana arrin adag waaye runtii inaad soo dhex dhigtid laakiin ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayay ula shaqeeyeen aad iyo aad ayay u soo dhoweeyeen walaaltinimada ay noogu imaadeen annagana aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waxaan rabnaa weliba in naloo soo kordhiyo marka sidaas darteed sidaan ayagana aan annagana aan u codsanayn in gacan nala siiyo ayaan ayagana waxaan uga codsanaynaa in qalab fiican la siiyo laga warhayo si ay si fiican noola howlgalaan annagana capacity buildingana lasoo kordhiyo nala soo kobciyo waxaan kaloo rabnaa inaan halkan ka sheegno een, soomaaliya booliiskeeda wuxuu qaatay aqoonta wuxuu qaatay tababarka wuxuu qaatay dibudhiska waxaan markaan xafladan aan ka baxno kadib dugsiga booliiska aan ku xiri doonaa dhowr boqol ilaa saddex boqol oo ciidan ah oo ka qalin jibinaya maanta oo muddo sagaal bilood ah tababar ku jiray sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir maxamed cali ayaa ka codsaday beesha caalamka iyo amisoomba inay kaalin ka geystaan dadaalada loogu jiro sare u qaadista amniga islamarkaana ay tayeeyaan ciidamada soomaaliyeed maanta waxaan isugu nimi farxad iyo hambalyo inaan u jeedinno walaalaheen amison oo noo dhisay daartan quruxda badan aad aragtaan ayagoo mar walba aan ahayn markii ugu horraysay ay noo dhisaan daartan waxaan mar kale ugu mahad celinaynaa mar walba inay garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed inay helaan nabad ay ku nastaan mar walbana waxay noo garab taagan yihiin sidii dad walaalahooda oo kale ah annagana waan ka aqbalnay marka mar walba waxaan jecelnahay annagu in ay mar kasta amisom iyo dowladaha caalamka ayna taageeraya inay taageeradooda mar kastaba ay nala garab taagnaadaan sidii waddanku uu degi lahaa waxaan rabnoo kale inay naga saacidaan wixii tababar ah wixii qalabayn ah iyo wax walba oo waddankan uu ku nabadoobi doono mar labaad iyo mar kale anigoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afka baarlamaanka dowladaha had iyo jeer nala garab taagan caawinaadda soomaaliya inay cageeda isku taagto mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kusoo dhowaada sida wanaagsan aada noo caawiso ugu dambeyntii taliyaha ciidanka booliska amisom ee ku sugan muqdisho anan beli ayaa u mahad celiyey xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya maadaama iyagu ay hirgeliyeen dhismaha waxaana uu xusay in amisom ay gacan ka geysatay qalabaynta dhismaha saldhiggan We would like to acknowledge UNSOS in the contribution and future contribution to the station.
waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya oo bixisay taageerada lagu dhisay saldhiggan booliis ee loogu yaboohay booliiska soomaaliyeed sidoo kale amisom waxa ay ka shaqaysay qalabaynta saldhiggan sida kombiyuutarada iyo qalabka aasaasiga u ah adeega saldhigga iyo fududaynta xagga shaqada waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saraakiisha ciidanka booliiska oo uu ugu horeeyo taliyaha booliiska maxamed sheekh xasan xaamud oo maanta nagala soo qayb galay xafladda furitaanka saldhiggan cusub si aan ugu wareejinno In support of the Somali police is successful.
dhismaha saldhiggan boolis ee garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa lagu wadaa inuu wax weyn ka taro howlaha amniga garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kaasoo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay mid ka mida diyaaradaha ka howlgala garoonka muqdisho ay la kulantay qarax u geystay waxyeello kaasoo ilaa iminkana baaritaankiisa uu socdo waxaana sidoo kale saldhiggan boolis ee laga hirgeliyey garoonka muqdisho uu ku soo aadayaa xilli maanta dugsiga sare ee booliska ee magaalada muqdisho tababar loogu soo gebagabeeyey ciidamo boolisa oo ay tiradoodu gaarayso ilaa saddex boqol oo askari xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan ayaa idin leenahay dhegeystayaal dhammaantiinba halkani waa v o a waxaad naga dhegaysanaysaanna waa mawjadaha gaabgaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban sidoo kalena waa barta internetka ciwaankeedu yahay v o a somaly dot com haddaba waa galab sabtiha waxaad naga sugaysaan waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira idinku daadihinaya waa falastiin axmed iiman iyo ibraahim xasan daanduroye guddoon wacan
ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana toddobaadkan idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
ibraahim warqadda ugu horeysa haddii aan ku hormar waxay leeyihiin marka hore waxaanu salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaana bahda hambalyada iyo heesaha waxa aan kala nahay bay yidhaahdeen rujaale hurre jibriil iyo sadaam hurre jibriil iyo sucdi hurre jibriil sacdiya hurre jibriil iyo suheyb caga jilic iyo raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse carab yuusuf jibriil iyo saynab xasan cali gurxan iyo maag maxamuud cigaal iyo muxiyidiin ileeye xasan cali olol dadkaasoo kala jooga qalloocan dhaqayaboor iyo jiracle waxay halkan hambalyo uga dirayaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada jiracle ducadu waxay yidhaahdeen waa xaggeenna haye waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca falastiin waxaa noo baaqaya faadumo xasan mursal khadiijo xasan mursal isaaq xasan mursal maxamed xasan mursal nuur salaad xaaskiisa bishaaro cali iyo waxay yidhahdeen liibaan aadan yuusuf xasan hindiyo dhaqane iyo jawaahir axmed iyo maryan cabdi suleymaan sheekh xasan geedi dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniya dhalasho ay gaarsiiyaan mako kerow iyo barre xasan mursal oo gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen xerada qaxootiga dhagaxley kam gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen faa'iiso waxay leeyihiin gabadhaasi ducada idinka la waayay falastiin waxaanu leenahay soo barbaar barwaaqo ku soo kordh waa tahay dhinacii heesaha haddii aan ku bilowno heesta ugu horreysa waa codkii canab ismaaciil waa canab marwa waxa ay leedahay sidaa tahay boqor iyo suldaan ku salaamay ku salaamay aan wada dhegeysanno
ibrahim waxay leedahay wadnahaad sidii silis iyo qardhaas aada u suran tahay saableyda jirkaad ku samaysan tahay ubax baan sidaa surinkaad martaba ku dul sayriya codka macaan ee canab marwo warqada xigta ibraahimo haddii aad noo soo qabto waxay naga soo gaartay hooyo muxubo xuseen isaaq hooyo duniye xaaji xareed iyo aaba isaaq yuusuf cabdulle iyo degan cabdifataax iyo saciido sheekh cabdiraxmaan iyo xaliimo cali aadan diif xaaji iyo nabadoon cabdirasaaq ciise iyo canab xaaji iyo cadar xaaji samson cabdulaahi xirsi qatra cabdulaahi xirsi safiye sheekh cusmaan macalin isxaaq yuusuf cabdiqani muuse yuusuf axmed muuse yuusuf saciid muuse yuusuf dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxay tahniyad meher u dirayaan cabdifaa'id muuse yuusuf iyo marwadiisa naciime isaaq yuusuf cabdulle oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho afartii bishan aynu ku jirnay ee february ducaaduna waxay yidhaahdeen waa xaggeena haye ibraahim meerkaasi waxaa leenaha allah warseedo guur qeyr qaba oo ay kala kulmaan nolol raaxo badan dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray falastiin ayo dahabo maxamuud cali dahabo geesey iyo aabe axmed maxamed axmed oo loo yaqaano bay yidhahdeen sarxaan iyo hooyo maryan maxamed daahir maryan caddey amal axmed maxamed sheygeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo caruurtooda kamaal iyo nawaal waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar iyo gabadhooda sana iyo doctor cabdulmuncim axmed maxamed iyo injineer mukhtaar axmed maxamed xamraawi iyo waxay yidhahdeen injineer mustafa axmed maxamed igraan axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed bahja axmed maxamed waxaana dhammaantood iyagoo kala jooga bristol u k suudaan xamar jabuuti iyo india ay jecel yihiin inay tahaniyada kal iyo laaba iyo heestanba ay wada gaarsiiyaan cabdifataax maxamed daahir dhuwow iyo waxay yidhaahdeen maryan cabduqaadir axmed oo ku aqalgalay degmada dharkenley ee gobolka banaadir muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad nolol raaxo badan aad kala kulantaan owlaad baariyana uu eebeda kale sii aamin ayaa len warqadana waxay naga soo gaartay nuux xaaji sheekh maxamed iyo xaaskiisa deeqa xaaji muumin jaamac iyo caruurteeda sakariya salma saamiye iyo safa dhammaan reer xaaji axmed jaamac samaale iyo dhammaan reer xaaji suleymaan sheekh maxamed samaale dhammaan reer xaaji daa'uud cali samaale dhammaan reer xaaji muumin jaamac samaale cabdiraxmaan abiib qodax iyo najiib cabdi nuur iyo xaaskiisa iyo cabdikariin maxamed cilmi iyo xaaskiisa iyo bashiir jaamac ismaaciil mukhtaar cabdulaahi jaamac iyo xaaskiisa dhammaan saaxiibada ehelka iyo qaraabada oo ku kala nool new zealand australia norway mareykanka canada iyo somalilan waxay hambalyo u dirayaan cabduqaadir xaaji muumin iyo naciime xuseen kahyo oo arooskooda uu ka dhacay sideed iyo labaatankii bishii januaro hoteelka haldoor ee ku yaala magaalada borama kala helo ubad kheyr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay dhinac iyaasaha falastiin haye aman xaggaaga usoo riixaa maya markaan adiga inaa qaadato gacalo heestaasi gacal aanu intaasi ku dhaafno bal waraaqihii aanu ku noqon haye ibraahim dhambalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi jaamac turabi iyo hooyo zaynab xirsi xasan iyo hooyo xaliimo shukri mire iyo waxay yidhaahdeen adeer xasan jaamac tarabi adeer cabduqaadir jaamac tarabi adeer cali jaamac tarabi adeer cali cumar tarabi nasro cabdulaahi jaamac iyo muniiro cabdulaahi jaamac iyo muna cabdulaahi jaamac iyo waxay yidhaahdeen shukri xasan jaamac shaafici cabdulaahi jaamac axmed cabdulaahi jaamac maxamed cabdulaahi jaamac mascuud xasan jaamac iyo axmed xasan jaamac iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan guriceel iyo muqdisho waxayna taaniyo jecel yihiin inay u diraan farxiyo cabdulaahi jaamac iyo cabdulqaadir isxaaq cumar oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggina leeyihiin waxaan leenahay meher kheyr qaba kala kulma aroos raaxo badan oo eebbana uda kala siiyo owlaad kheyr qabta warqadda waxaa lagu bilaabay asalaamu calaykum dhammaan asxaabta v o a gaar ahaana daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe cuud iyo daandure caashe aniga u qaaday ibraahimna waa idin maqlaa dhinacayga ayuu fadhiya waxaa halkan dhalasho farxad la ka diraya anagoo kale ah bay yidhaahdeen aabe muuse bare faarax iyo aabe awsulub bare faarax iyo aabe axmed bare faarax maxamed faarax bare iyo kamas faarax bare iyo dhammaan reer faarax bare injineer borow iyo mustafe aadan onest iyo xasan shacab iyo qadar sugow salaad cabdiladiif sheekh maxamed iyo maxamed xamdi iyo xasan idifle leylo warsame jaamac maariye daahir suuley shukri warsame cibaado warsame deeqa bacaluul iyo deeqa cali xaashi iyo dhammaan reer muuse bare iyo dhammaan reer awsulub bare dadkan oo kala jooga ethoobiya iyo soomaaliya kenya maraykanka waxay taxniyad dhalasho farxadle u dirayaan boqorkii boqoradda ayay yidhaahdeen farta iyo faraantiga hooye aamine muuse bare iyo seygeeda axmed xaashi cilmi oo wiil ugu dhashay dalka australia wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdixakiin axmed xaashi cilmi waxaanu leenahay ay yidhaahdeen soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin ha i raadsan heesta la yidhahda dhegeystayaasha noo soo qabanayna waxaanu haystay heesihii hore heeso jacayla oo qurux badan oo ubax iyo wadno iyo adduunka sheekeynaya iminkood rujuuc tahay nafsiguna ku soo riday ha i raadsan aniga haye codkii fanaanada fartuun laki oo ka tirsan galeerada muqdisho
Corra, feio, amiga.
ibraahim adna raarta saarnow annakaan u rooro iraali geliya iidda yaa salaam adigaa rafaad iyo roolo orod i geliyey iminkoon ramaas iyo rug caleenna aan degay ha i raadsan ha i raadsan aniga marka hadda waa
halkaas sheekaa ku dhammaanta waxaad leeleed anu intaas u deyna bal noo soo qabo warqadda dhinacaaga markan waxaana qaadaysa fanaanada fartuun laki oo ka tirsan fanaaninta galeerada muqdisho waxa ay naga soo gaartay falastiin siciid cali cabdulaahi iyo cabdifataax aadam axmed iyo maxamuud faarax axmed iyo maxamuud ibraahim cabdulaahi iyo ibraahim axmed xuseen iyo cabdifataax xaaji maxamed cawad maxamed cabdi iyo cabdiqaadir cumar xaaji iyo maxamed cabdiqaadir xaashi xasan jumcaale maxamuud iyo maxamed axmed faarax iyo ruun maxamed cabdi ubax cali cabdi iyo naciimo muxidiin cali iyo raaxo ibraahim cabdulle iyo naciimo abuukar cali iyo bashiir cabdi shire oo doctor shir loo yaqaano iyo waxay yidhaahdeen xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan waxay yidhahdeen maamulka iyo macallimiinta ee ardada jaamacadda balasma waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan farxiyo cabdulaahi jaamac iyo cabdiqaadir isxaaq cumar oo isku mehersaday magaalada muqdisho oo ay leeyihiin ducada waa bahda v o a qaybta hambalyada iyo heesaha gaar ahaan isku waara ayaanu leenahay aroos kheyr qaba reerkii lagu nastee lagu nagaado warqadana aad baa loo soo sharxay ibraahim ubaxyo qurux badana lagu soo wareejiyey faraym ama wareegna waxaa lasoo geliyey magacyada waxay naga soo gaartay abshir cabdiraxmaan mursal iyo xuseen cabdiraxmaan mursal iyo xaliimo cabdiraxmaan mursal xaawo cabdiraxmaan mursal faadimo maxamed cabdiraxmaan asmo maxamed cabdiraxmaan mukhtaar maxamed cabdiraxmaan aadan xuseen mursal axmed xuseen mursal abshir aadan mursal iyo cabdiraxmaan macali nuur abshir macali nuur iyo ibraahim dable iyo nuur maxamed yarow iyo awow aadan mursal ayeeyo keero aadan mustafa xuseen mursal iyo jamiilo salaad raaman cabdisalaad raaman ciise macalin isaaq ciise yaawow dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaana toosilow garowe xamar maraykanka doolow saakow waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda maxamed cabdiraxmaan mursal iyo maymuun cali xuseen oo arooskoodu ka dhacay tuulada toosilow ee gobolka baay taariikhdu marka ay shan labaatankii bishiina dhaaftay ee janawar waxay leeyihiin allaha ka dhigo arooskii lagu nasto lagu nagaado kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano wada jireen nabadgala codka macaan waxaan soo qabanayaa ibnaxariisi janaha ka waraabiye yaasiin ku dhalatan hidda raacayaaye haygu neel hantilaa daris hore miya yaasiin axmed Aad iyo aad.
digfeer codkiisa macaan aanu ku wada dhegeysta
hadda iyo habeenkii hadal barashadeennii helistaad mooye hawo kale kuma jirin hadda iyo habeenkii hadal barashadeennii helistaad mooye hawo kale kuma jirin balwey matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeenne balwey matana inan hegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo hoy wadagalkeenne hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muuruhu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan hodiyo nasiibiyo hor allaan adeegsaday hodane muuruhu ininoo hagaagaan ininoo hagaagaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan hidda raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan lahbaqaar hurti lagu hantaa jira xasaaweynhuna idawee dhaxalgala halxidhaa lahbaqaar hurti lagu hantaa jira xasaaweynhuna idawee dhaxalgala hadalkaaga madashuna waa horaaba kiican awraarsan kuwiidhi kuguna weyna hadalkaaga madashuna waa horaaba kiican awraarsan kuwiidhi kuguna weyna gooba caashaqa lahayaa hareera markay labow heelani hagayaan sideena miwaada hergiliyaan muxuu gooba caashaqa lahayaa hareera markay labow heelani hagayaan sideena miwaada hergiliyaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan ida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan ida raacayaaye haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan
nafta kuu hibeeyo hoy aad ku dhalataan hidda raacayaa ee haygu nicin hanti la-aan codkii macaanaa ee fanaanka yaasiin axmed digfar ee banaxariistii janaha ka waraabiye heestaasi fanaaniin badan ayaa fanaanka la qaaday warqadda xigta bal noo soo qabo waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray zahre xasan cabdi oo ku magac dheer zahro ilays iyo waxay dhahdeen cabdinaasir xasan cabdi iyo nasre xasan cabdi sawturaxma iyo cabdisalaan xasan cabdi iyo iqra xasan cabdi iyo waxay yidhahdeen shamso xasan cabdi iyo aanisa sheekh ibraahim cabdulaahi oo aanisa fanka loo yaqaano iyo cumar xaaji ibraahim suufo iyo waxay yidhahdeen xuseen sheekh ibraahim cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi cumar marwaan cabdulaahi cumar dhammaan reer nuunow waxay jecel yihiin inay taaniyad aroos ay halkan uga diraan axmed nuunow oo qurbaawi ku magaca dheer iyo firdowso xasan cabdi waxaana ay leeyihiin waxaa arooskooda uu ka dhacay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho xaafadda shawriga waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano warqadana waxay naga soo gaartay marka hore waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a ayay yidhaahdeen gaar ahaana bahda hambalyada iyo salaamaha annagoo kale ah rujaale hurre jabriil iyo sadaam hurre jabriil iyo sucdi hurre jabriil iyo sacdiye hurre jabriil iyo suhayb cagajile raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse iyo carab yuusuf jabriil iyo seynim xasan cali gurxan iyo maag maxamuud cigaal iyo muxudiin ilaaye iyo xasan cali olol dadkaasoo kale jooga deegaano kala duwan oo ay ka mid tahay qalloocan dhaqay dhaqayaboor iyo jiracle waxay halkan hambalyo dhalasho u dirayaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada jiracle ducaduna waxay leeyihiin waa xaggeena haye ibraahim wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaarah oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdiraxmaan maxamuud barre caasho axmed cumar iyo jaamac ibraahim axmed iyo qorshe maxamed jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen axmed boos akabe iyo khatre cabdi xasan iyo macalin bashiir sheekh saleebaan iyo maxamed boos akabe iyo xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo mustafa cabdi maxamed iyo deeqa xaaji xasan dhammaan dadkaasna waxay taaniyad gaarsiinayaan cabdulaahi jaamac guun iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa oo wiil ugu dhashay buuhoodle waxaana ay leeyihiin wiilkaasi maxamed ayaa loo bixiyey waxaan leenahay maxamed allah ka dhigi kiisoo weynaada dhab u fiirso dhab codadkii macaanaa ee xalima khaliif magool iyo weliba fanaanka maxamed warsame kasaale
Yeah.
sow caawo dhaantiyo filan maysi dheeldheel waa codkii macaana ee maxamed warsame iyo xaliimo khaliif magool dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo muxube xuseen isxaaq iyo hooyo duniye xaaji cabdi xareed iyo waxay yidhaahdeenna aabe isxaaq yuusuf cabdulle iyo degan cabdifataax iyo siciido sheekh cabdiraxmaan iyo xaliimo cali aadan iyo diif xaaji iyo waxay yidhahdeen nabadoon cabdirasaaq ciise canab xaaji iyo cadar xaaji iyo samsam cabdulaahi xirsi iyo khadro cabdulaahi xirse iyo safiyo sheekh cusmaan iyo macalin isxaaq yuusuf iyo cabdiqani muuse yuusuf iyo axmed muuse yuusuf iyo siciid muuse yuusuf waxaana dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay taanid u diraan cabdi faa'id waxay yidhahdeen muuse yuusuf iyo marwadiisa niciimo isxaaq yuusuf cabdulle oo meherkooda uu ka dhacay muqdisho bay leeyihiin guur kheyr qaba ayaan eebeeda kaga baryanaa annagoo kale ah bay warqadan ku bilaabeen asxaabta maxamed ismaaciil nuux iyo cabdiraxmaan baashe maxamuud iyo cabdiraxmaan baashe ibraahim iyo cabdiraxmaan axmed cabdi abubakar carab magan iyo axmed maxamuud faarax iyo amaal maxamed axmed iyo caydaruus maxamed muuse deeqe yuusuf cige iyo farduus haaruun cabdikariin iyo farxaan qaasim cali iyo nimcaan dayib cabdi dhammaan waxay hambalyo aroos wacan u dirayaan boqorkiiyo boqorada awil cabdi xaaji diiriye iyo fahiima xasan faarax oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa ducaduna waxay leeyihiin waa xaggiin ahay ibraahim guur raaxo badan oo owlaad kheyr qabta uu eebada kala siiyo ayaan idiin rajaynaynaa heesta ugu dambaysa dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa codka macaan ee fanaanka cabdikariin raas iyo heestii shamis inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure iyo dhammaan asxaabta v o a oo idinle nabadgelya
aad bay umahadsanyiin daanduray iyo falastiin dhegeystayaal heestaas waxaa u dambeysay barnaamijkii galabnimo sidoo kale inta haddii la dhahdo toddobada fiidnimo aynu dib u kulmayno waa anigoa maxamed cabdi cumar xasan iyo dhammaan saaxiibada v o edan le sidaas iyo galabnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.